bismillahi raxmaan raxiim horta safaarada sudan magaalada portland ka furan waxay lamid tahay shaqada ay qabataa waxay lamid tahay safaaradaha kale ee wadankan ka furan oo kasoo guuray magaalada khartum markii dagaalku ka dhacay marka safaaraduhu halkan bay yimaadeen halkan oo magaalada caasimada hadda kumeel gaarka ee wadanka dowladda sudan safaaradana hadda intii saddex bilood halkan ay si ka howlgashaa dabcan ardadii halkan joogtay communitiga soomaalidu aada ayay hoos ugu dhaceen sidii hore maahan laakiin mar kasta soomaalidu weli kama dhammaanin wadankan sudan oo gobolada hadda nabdoon oo dawladdu gacanta ku hayso dad baa weli ku nool oo u badan weliba arday jaamacadaha hadda meel gabagabaa marsiinaya ayaa weli ku nool oo goboladaas jooga oo nala soo xiriira oo u baahan dabcan in lagana warqabana u baahan documentiyad hadday u baahan yihiin runtii u baahan in documentiyadoodaas maaragtay loo habeeyo sidoo kale ardaday soomaaliyeed ee wadankan ka carartay oo ayagoo wixoodii documenti la-aan ayagoo ah ka tegay soomaaliya tegay laftoodu weli waxay u baahan yihiin hay-ad u dooda xuquuqdoodii waxbarasho maadaama jaamacadaha badankooda halkan ay ka samaysteen xafiisyo ay hawlihii kusii wadaan marka hawlahaas ayaan u joognaa halkan iyo dadka soomaaliyeed oo laga yaabo dadka qaarkiis si qaldan inay wadankan kusoo galaan oo dawladdu ay qabato oo xabsiyo la geeyo ayaga iyaga laftooda waxay u baahan yihiin runtii inay jirto hay-ad ama safaaradda hawlaheeda kamid tahay dadkaas in loo qareemo in loo mataqan laga shaqeeyo sidii wadanka looga xabsiga looga sii dayn lahaa dalkoodana loogu celin lahaa marka hawlahaas badan ayaan halkan u joognaa oo ka shaqeynaa
marka dadkaasi aada sheegtay wadanka sida tahriibka ahaan ah kusoo gala xabsiyada gala wadanka sudanna inta badan dadku ay sii maraan si ay libya ugu sii gudbaan oo kale dadkaasi ilaa hadda dadka aad kasoo dayseen xabsiyada dalkaasi sudan iyo waxa aada u qabataan maxamed waxaa jirta inaan ogaado inay jirto shabakad xoogan oo xaafiisyo kuleh ka howlgasho muqdisho boosaaso yemen sudan libya iyo wadamada yurub qaarkood dadkaas waxay maalgeliyaan dhalinyarada yararta ayay maalgeliyaan oo isleeyihiin qoysaskooda way awoodi karaan dhaqaalo ayay duufsadaan oo waxay ka dhaadhiciyaan inay si nabdoon ku geynayaan wadanka libiya marka wadanka sudan markii la keeno dadka qaarkiis waxay gacanta u galaan oo la qabtaa xeebaha lagu qabtaa ciidamada nabad ila bad ilaalinta badaha ayaa qabta durbadiiba xabsiyaa loo dhaadhiciya dadkaas marka sudaanta waxaa jirta tani sida dagaalka u dhacayba walwal weyn oo qabtay ayaa jira oo ah dadka dhalinyarada oo ka imaanaya wadamada qaarkood inay doonayaan inay ku biiraan dhinac kamida garba hadda wadanka sudan isku dagaalamaya marka dhalinyaradaas kiiskaas noocaasa lagu soo eedeeyey ayagoo saddex bilood xabsi ku jira ayaan halkan imid runtii looyaraan u qabanay annagana waa dadaalnay waxaan ku guuleysanay in tuhumadii lagu soo eedeeyey oo ahayd inay rabeen dagaalada inay ku biiraan in meesha laga saaro dowladda sudan ay fahamto dadkan inay yihiin dad dhalinyaraah oo koox qawleysataa ay rabeen inay tahriibiyaan saas ku geeyaan yurub arrintaas ilaahay maadi baa ku guuleysanay waxaana noo suurta gashay maanta oo bishu tahay labaatan iyo toddoba inaan ka dhoofino magaalada boorta sudan oo ay si nabada ugu noqon doonaan wadanka soomaaliya waxayna isugu jiraan labaatan iyo afar dhalinyaro oo wiilal ah iyo toddoba gabdhood muddo shan bilood ku dhow ahayeyna xabsi ku jireen runtii xabsi dhib badan xabsiyada wadankan aada culus badan yihin sababto climatka iyo cimilada wadankan aada u kulushahay nolosha xabsiyada runtii waa adag tahay waa la socotaa cimiladuna waa kasii daran tahay waxaa kaloo jira in xabsiyada wadankan ay overcrowded noqdeen ay dadkii aada u bateen maadaama maalin kasta lasoo qaban dad ajaanib ah oo dalkan si sharci darada ku joogay dowladda sudan ay go-aansatay in dadka wadankan sida sharci darada ku jooga in dalkan laga tarxiiro oo laga dhoofiya sise garab ugu noqon dagaalada wadankan ka socda waa tahay marka laga reebo dhalinyaradaasi aada xabsiga kasii dayseen isla markaasina dib loogu celiyey soomaaliya dhalinyaro kale ilaa hadda aad ka warqabtaan oo ku jira xabsiyada dalka sudan oo ama tahriib u xiran ama waxyaabo kale u xiran oo aada howlahooda ku jirtaan
way jirtaa maxamed waxaa jirta dhalinyaro kale oo ayagoo aan lagu qaban magaaladan boorta sudan aan lagu qaban oo u gudba magaalo kale oo la yihahdo dungula oo ku taala waqooyiga wadanka sudan halkaasaa lagu qabtay xabsiyay ku jireen xiriiraan la sameynay ciidamada wadanka arrimaha gudaha wadanka sudan waxaa la go-aansaday anagoo anagoo kaashanayna hay-adan i o m ta dadka laga saaciida dadka celinta dadka dadka sida shardarada wadamadan ku yimaada dadkaas marka markii la qorsheeyey marka in laga soo qaado magaalada dungula oo kun kilomitr u jirta magaalada hadda ani aan kaala hadlayo ee boorta sudan waxaa dhacday in kooxihii magafayaasha ahaa oo awal soo maalgeliyey oo soo tahriibiyey oo dee mataqaanaa ka dul rabay inay korkooda ka macaashaan oo lacag ka suubiyaan ayaa waxay sameeyeen baabuurkii oo kusoo jira around konton kilomitr kasoo kasoo baxay magaaladii caasimada dungula inay ayagoo baabuur fall wheel drive wata ay u galeen jidka ay habadeeyeen ay dhaawaceen dadkii la socday mataqaana waday dhalinyarada soomaalida oo koob iyo tobanka ah waxaa dhacday marka in moobeelada ay ka qaateen baabuurta taarada ka banjariyeen koob iyo tobankii soomaalida ahaana ay baabuurta saarteen dadkaas ilaa iyo hadda ma lahayo meel ay jaani cirib dhigeen waxa aada noola soo xiriira waalidiintood baa nala soo xiriira ayagoo xog naga weydiinaya bal ilmihii in ay yani in akhbaar ka helnay sidoo kale anaguna waxaan weydiinaa waalidiinta in ay u suurta gashay in ilmahoodii meel un la geeyey oo ay la soo xiriireen marka dadkaas hadda oo koob iyo tobanka ah oo u badan dad ka yimid waqooyiga soomaaliya iyo dhowr qof oo koonfurta soomaaliya ah ayaa ilaa hadda aan la ogeyn meel jaani cirib ay dhigeen laakiin hadday nool yihiin way soo hadli doonaan waxaana la tu aan tuhunsannahay hay-adaha amniga xataa waddanka suudan ay tuhunsan yihiin in nimanka magafayaasha oo aada u xoogan oo aada u abaabulan oo dadka soo tahriibiya dhalinyarada oo dhaqaale ka sameeya inay yihiin kuwa dhalinyaradaas baa-uurka xooga kala degay oo hore u kaxaystay